ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
xoolodhaqato soomaaliyeed oo ku caydhoobay abaarihii dalka ka dhacay oo bishii maarij ee sanadkan beero ka tabcaday deegaanka xargega oo siddeed iyo toban kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada tanlaas caanood ayaa hadda ka faa'iidaysanaya wax soo saarka beerahaasi kadib markii horaantii bishan ay u soo go-een dalagyadii ay beerteen raggaasi cabdiraxmaan cali ciise waxa uu ka mid yahay xoolodhaqatada beeralayda isu beddelay isaga iyo rag kale oo iyagu xoolodhaqato horey u ahaan jiray waxay laba iyo labaatan beerood ka tabcadeen deegaanka xargega iyagoo gacan ka helaya dad ay ehela yihiin iyo guddiga iskaashatada beeralayda laascaanood iyo sidoo kale dhallinyaro ka shaqeeya horumarinta beeraha iyo deegaanka cabdiraxmaan waabele toddoba caruur dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxa uu boqol iyo konton neef oo adhiya iyo shan iyo toban geela ku waayey abaartii ka dhacday dalka oo ku qabsatay deegaanka beeseley oo laascaanood shan iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xigta xoola dhaqataan ahaa waa run xoolo badanna waa lahaa kadib abaartii markay dhacday xoolo wayga madheen in badan oo dhibaatahana waanu aragnay hadeerna beer ayaan samaysay beertaasina xoolo waanu lahayn oo xoolo nafteeda ku filan baanu lahayn laakiin kadib abaartii bay raaceen abaartii marka raaceen dhib badan oo abaartii ah waynu soo martay xoolo waanu guurnay oo meeshii xoolaha loo rariyey baanu aadnay kadib halkaasay xoolii naga soo madheen annagoo aan xoolo wadan baanu nimi deegaankay kusoo noqonay laascaanood ahaa marka wax xoolaana ma haysan hanti horena maanaan lahayn dee kadib in badan markii aanu dhibtoonay nimcada dalka ilaah baa bediyey oo beeraley baanu noqonay iminkana beertu aad iyo aad bay ugu fiican tahay oo xoola dhaqashadiiba beeraleyda ka wacan oo aad baan gartay fikradan goormay kugu dhalatay inaad beeraley noqotid fikradan markii wixii garab istaaga waxa wax istaraa markii aan waayey dhibkiina igu dhacay xoolaha iyo hantideedan xoolaha xoolihii ay dhammaadeen ayaan aada u fikero aan siiri bal beeraleyna tijaab marka hore xoolo leedahay intaadan meel kale u dhaqaaqin intaadan dad badan oo waxaa jira marka xoolo ka dhamaadaan ama hantidu ka dhamaato dee maskaxdoo raayiye kala galaan oo ama tahriib ama wax kale ama controlest waxaas ka noqda aan waan fikiray waxaanas yidhi beeraley ku eeg beeraleyda alxamdulilah aada iyo aad baan uga faaday iminka nolol fiican baan ku nool waan gartay waxyaabahaad beerataan maxaa ka mid ah waxyaabahan beerana waxaa ka mid ah yaanyada waxaa kaloo ka mid ah kamsarada waxaa kaloo ka mid ah basasha iyo basbaas qajiga waxyaalaha yarar magaalada iyo xabxabka macnaha waxa inta magaalada lagu isticmaalo badan intaasana naga fara badan aad iyo aadna dee noloshooda iminka way isu bedeshay oo tii hore macnaha way la siman tahay haddii aa laydmo beertaydan anoo haysta waxaan rajeynaya xoolaha dib soo celiyo cabdiraxmaan cali ciise waxa uu intaasi ku daray inuu gacan dhaqaale ka helay dad ay qaraabo yihiin kuwaasuu ku caaweeyey afar boqol oo doolar hadda waxa qoyskiisu ay degan yihiin deegaan lagu barakacay oo lagu magacaabo canjiid oo ku dhow magaalada laascaanood waxaana uu qorsheynayaa inuu qoyskiisa soo dejiyo deegaanka xargega oo beertiisu ku taallo xoolodhaqatada beeralayda noqday ma jirin xirfad hore oo ay ku shaqaystaan waxayna ahaayeen rag ku nool miyiga oo yaqaana sida xoolaha loo xanaaneeyo keliya waana markii ugu horreysay ee beera tabcadaan deegaanada qoysaskaasi kasoo bara kaceen marka xooluhu abaartu ka dhammaysay waxaa ka mid ah dhagxanyacaddo canjiid adha caddeeye halkaasoo ay weli degan yihiin boqolaalo qoys oo ka soo barakacay abaarihii deegaanadaasi ku dhuftay cabdinaasir warsame cabdishurdoon waa bele sideed carruur ah waxaana uu ka mid yahay beeralayda deegaanka xargega waxaana halkaasi degan isaga iyo qoyskiis waxaana uu sheegay inuu horaantii bishii maarij uu halkaasi soo degay waxaana uu halkaasi ka bilaabay tabcashada beeraha waxaana uu shan boqol oo deyna ka helay dad ay isyaqaaniin kuwaasoo ku caawiyey kuna bilaabay beerta walaal kolley annagu marka hore waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee xoolihii ka baxeen kadib markii xoolihii baxeen dadkii dhulka isaga jeesteen beerahaasa laska waxwaxaystay dadku dad xoolo dhaqataaba ahaan oo xoolaha yaqaana laakiin beereley ma ahaan jirin marka adugu dee dan baa tiri oo markii noloshii baa dadka khasbaysa marka waxaa togaa xargega oo waadi weyn oo biyaalahoo laasas laga qoto oo ay markaa roobabku da-aana xareedu gasho ayaa beera laga samaystay beerahaas waahay dadkii way ku raysteen magaalada loo soo iibgeeyaa waxyaabaha yaryar baa hadeer ka baxaya saddex biloodka sida cagaarka salladhka iyo yaanyada iyo khamsarta iyo waxyaalaha yaryar baa ka baxa een, si fiicanna nolosha waxbay iskaga bedeleen een, marka alxamdulilah waa degannahay een, waana ku raysannay faa'iido fiican baanu ku qabnaa een, nolosha reerkana waa ku filan tahay haddeer kolley haddii aanu helo een, wax ka sii wanaagsan ama een, nolol dee een, qalabeeyo ama een, aqoon siminaaro ama dee waanu kasii waa nooga sii fiicnaan lahayd laakiin haddeer kolley een, kiilada waxaa nalaga siiyaa eh, hal dollar baa nalaga siiyaa kiilada kolley nolosha reerku en, waa ku filaatay ilaa adigu en, ilaa boqol dollar waa ka helayo seefo adigu n- marka faa'iidaha cabdinaasir warsame cabdi shirdoon waxa uu intaasi raaciyay inuu shan iyo toban xabo oo digaaga uu ka iibsaday beerta uu ku xanaanaysto halkaasi beerta ayaa waraab ahaan ku tiirsan ceelbiyoodyo gacanta lagu qoday kuwaasoo laga dhinac qoday waadiga weyn ee xargega oo beerahaasi ku yaaliin cid gacaniga siisay ma jirin laakiin waan u dayn qaatay oo dadka magaalada un baan yidhi war halkaasan waxay beer baan waxaysanayaa ee wixii dee idinka ka soo baxa un baan wax iska soo celin doonaayo marka dad ehelka dhanka kaasi cawo ehelkaabaa iga sii cawiyo dabeedna wixii waan iska celiyey wixii galay waan iska celiyaa marka lacag intee leg ba iska celisay
waxaan celiyey ilaa ilaa shan boqol oo dollara baan iska celiyey laakiin marka ma wuxuu degan yahay beertii mise wuxuu degan yahay deegaankii hore ee dadku barakaceen maye wuxuu degan yahay beertii buu degan yahay oo aan halkaasaan iska degannahay oo een, digaag iyo yar iyo beerta yar iyo waxaasaan iska waxwaxaysan waan gartay digaagna waa samaysatay digaagna waan sameeyaa inaan sii kordhiyaan rabaa de waxaan rabaa inaan beertayda iyo digaagayga beertaasi ee noloshaadii wax weyn bay ka bedeshay aa wax weyn bay ka bedeshay wax weyn bay ka bedeshay xilligii dee abaartay xooluhu naga baxeen een, noloshii lagu jiray wax badan bay ka bedeshay dee tii noloshii hore xoolaanu lahayno dad xoolole baanu ahayn haddeer laakiin noloshii een, markii aan xooluhu naga baxeen wax wacan bay ka- wax badan bay ka bedeshay cabdinaasir ayaa sheegay inay jiraan caqabado ay la kulmaan beeraleyda halkaasi beeraha ka fashay waa jiraan caqabado waa jiraan een, qalab ma hayno een, ceelashu ma een, ma dhaadheera xilliga dee roob la-aanta biyuhu een, way yaraanayaan oo een, ceelasha n- lasii qodo bay u baahanayaan qalab baan jirin een, siidhka badidiisa siidhka een, waa waa nagu adag yahay helitaankiisu een, waxyaalo badan baa jira een, ooda lafteedu bahalo badan baa noo soo galo oo ooda kasoo dhex dusa oo silig iyo waxaa ma awoodno marka caqabadu waa iska badan yihiin waa iskala butuluqsanaa mooyaane cabdirasaaq xuseen bootaan oo ah guddoomiyaha urur ka shaqeeya horumarinta beeraha iyo deegaanka waxa uu raadiyaha bili-aadannimada hergow sheegay in beeraleyda cusub ee deegaanka xargega ka samaysatay beeraha horeyna u ahaan jiray xoolodhaqatada kusoo caydhoobay abaaraha ay u sameeyeen wacyigelin kuna taageereen tiraba ilaa laba jeer siidhadha ay ugu talagaleen inay beertaan waxa uu sheegay inay ku dhiirigeliyeen inaysan ka niyad jabin beeraha oo uu sheegay inay u dhabar adaygaan waxa uu tilmaamay in dadkaasi durbaba isbeddel ku yimi noloshooda ayna iminka yihiin kuwa maareeyey nolosha qoysaskooda dhinacaas eh, beerahaas way jiraan oo qolyahaas yani dadkaas waxaa jira dad xoolihii ka dhammaadeen dadka xoolihii markay ka dhamaadeen qofku markuu markuu wixii uu haystay ay ka dhammaadaan wuxuu is odhanayaa kolley xaggaad dee nafta ku miidaamisaa marka dadkaas waxay sameeyaan yani wax fiican bay sameeyeen oo dhulkii bay beereen oo beeray samaysteen maadaama dhulku ay beereen ay beera samaysteen horta wa- waxay mudan yihiin yani ammaan wacyigelin in la siiyana way mudan yihiin yani way jiraan wacyigelina lasoo siiyey wacyigelina intaa yani la siiyo waxyaabahan ku wacyigelina waxaa ka mid ah Eh, qofku markuu beeraley markuu yahay beeruhu waxyaabaha kale oo ka duwan sida xooluhu u dhib badan yihiin bay beertuna u dhib badan tahay dhibaatooyinka ay leedahay marka dadka waa uga sheekeynaa yani waa u sheegnaa mar kasta in yani waxaan ay wax kasta ay u baahan yihiin tacab in waqti la geliyo in waqti lagu way jiraan dee yani dadyo aan sirar iyo wax noocaas kale ku caawino yani markaas oo dee qofku yidhaahdo kaas waxa beertii wakaas way ii beeran tahay dee waxaan waxay noqonaysaa dee inaad eh, wax uun samaysaan marka waan isku daynaa inaan sirarkaas oo kale aan ka caawino wana- wayna jiraan dadyo aan ka caawinay abaarihii ka dhacay dalka ayaa isbedelo dhanka nolosha ah ku keenay dad badan oo xoolodhaqata ah kuwaasoo qaarkood ay noqdeen beeraley kuwo kalena ay soo galeen magaalooyinka si ay nolol ugu raadiyaan maadaama ay dhaafeen xoolihii ay nolol ahaan ku tiirsanaayeen beerahan ay samaysteen raggan horey uga midka ah xoolodhaqatadii kusoo caydhoobay abaaraha ayay sheegayaan inay noloshooda wax weyn ka bedeshay faarax dubad raadiyaha bili-aadinimada hergo magaalada laascanood
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa